Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Mudane Dictor Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac oo ka hadlay shir dib u eegis iyo qorshaynta mashaariicda caafimaadka Galmudug oo dhuusamareeb ka furmay ayaa sheegay in wasaaraddu waddo dadaallo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka si gaar ah deegaanada miyiga ah ee dowlad goboleedka Galmudug.
mudanayaal iyo marwooyin waxaan shaki ku jirin in adeeg bixinta caafimaadku ay wajahayso caqabado waaweyn oo haddii aanan si wada jir ah uga shaqaynin ay caqabado badan wajihid ay maaragtay ku imaan doonto gaabis badan oo ku imaan doono adeeg bixintan caqabadahaas waxaa ka mid a ugu muhiimsan in mar walba dhaqaalaha lagu bixiyo adeeg bixinta caafimaadka uu ahaa wax limited ah oo aanan ku filnayn in adeeg joogto ah oo kaafi ah la gaarsiiyo dadka ba haddana waxaa ku yimid mar labaad hoosu dhacaad u ballaaran sababtuna waxay tahay waxay ku tiirsan yahay adeeganagu wuxuu ku tiirsan yahay gebi ahaantiisba maalgelin saaxiibadanada oo hay-adaha shisheeyaha iyo dowladaha shisheeyaha waxayna siiyaan buu ku tiirsanaa waxaa kale oo caqabadda uu maaragtay maanta wajahaya adeeg bixintu iyo adeegga asaasiga oo dhanba xarumihii caafimaadka ay ka mid yihiin isbitaallada iyo heelsantaraduba waxay wajahayaan burburkii iyo saamayntii ay ku yeelatay ay ku yeesheen dagaalkii sokeeye ee waddankaani muddadii soddonkii sano lasoo dhaafeeyey ku jiray waxay wajahayaan dayactir la'aan waxay xarumahaasi wajahayaan sablaay iyo qalab aanan ku filnayn waxay wajahayaan fayadhowrkooda iyo sanitationkooda oo aada u liita mudanayaal iyo marwooyin caqabadahan haystoo kale waxaa ka mida malnutritionka oo agaasimuhuna uu xusay food insecurity-ga dhammaan waddankao dhan ka jira ayaa mar walba wuxuu sababayaa in caruurta iyo dadka jijilicsan ee waaweyn gebi ahaanteedba si joogtaah ee u saameeyo oo cudurkaas nafaqa darrada ahi uu aad iyo aad ugu dhacayo carruurta yaryar iyo dadkii waaweynaa taasoo keenaysa ama sabab u ah cudurro badan oo faafo dadka ku dhacay